caasimada dalka Uganda ee Kampala waxaa maanta ka qabsoomay kulan lagu abaalmarinayay dhalinyaro ku guulaysatay in laga caawiyo dhinaca ganacsiga kuwaas oo helayay abaalmarin lacageed iyo weliba tala siin dhinaca ganacsiga ah barnaamijkan waxaa iska kaashaday dowladda Maraykanka iyo shirkadda dahabshiil kaas oo qayb ka ah hindise uu soo jeediyey madaxweynaha dalka Maraykanka Barack Obama markii uu booqanayay qaaradda Afrika sanadkii hore oo la xidhiidhay in gacan la siiyo dhalinyarada Afrika ee la timaada curinta dhinaca ganacsiga haddaba waxaan khadka telefoonka ku waraystay guddoomiyaha ama maamulaha guud ee shirkadda dahabshiil Cabdirashiid Maxamed Siciid oo ku sugan Kampala
ismaaciil runtii waa saa u sheegay ugandaan kaala hadlayaa xaflad ama shir iminka ayaa kasoo baxay lagu ay soo qaban qaadiyeen safaaradda maraykanka ee ku taala uganda iyo hay-ado kala duwan oo ay kamid tahay uganda muslim youth development forum iyo shirkadda dahabshiil dhammaantood waxay la xidhiidhaa shaqa abuurid wax siyaasada lama xidhiidho shaqa abuuridda saad la socotid dhalinyarada weliba gaar ahaan shaqa ama maratay waxaa jira mashaariic badan shaqo loogu abuurayo dahabshiil iyo safaaradda maraykankuna arrintaas bay ka wada shaqaysteen ka kawada shaqeynayay muddaa waana ku faraxsannahay maadaama waddankan uganda uu kamid yahay wadamada uu dahabshiil xafiisyada kuleeyahay inaanu mashruuc noocaas oo kale ah aan kala shaqeyno hay-adaha caalamiga ah ee u xiiseeya shaqa abuuridda waan gartay marka maxaa la idinku xushay idinka intaynaan u gelin mashruucana fulin doontaan mashruucan runtii waxa uu dahabshiil ahaan lagu doortay dahabshiil kolle dee dowladda maraykanku qiimeyn gaara bay de iyadu ay leedahay bay samaysatay waana hubaadeen shirkado badan markay eegtay ay dahabshiil ka dooratay waxaa lagu doortay dahabshiil maadaama uu wadamo badan oo boqol iyo lix iyo labaatan wadana oo adduunka oo ama maraykanku ku jiro ama u k ku jirto ama ay wadamadan geeska africa ee maaragtay qaar badani shaqa abuurid intii badan ay looga baahan yahay waxay u arkeen un dahabshiil in uu magaca ule ama uu ku dhex leeyahay ummadda uu ushaqeeyo ama lacagaha uu dibadda ka keeno ama maaragtay arrimaha samafalka ah ee shirkadda dahabshiil ay ka qayb qaadato in ay waxaas oo dhan ay dahabshiil ka dhigayso shirkad kasoo bixi karta in lala shaqeeyo waana ku faraxsanayn dowladda maraykanku ay nala shaqaysay arrimaha nagala shaqaysay wax allaala wixii shaqa abuuraya wax allaala wixii samafal ka qayb qaadanaya dahabshiil horena way u qabatay afartan sano muddo dheer ka shaqaynaysay mustaqbalkan haddii alla ka dhig way ka shaqayn doontaa bal waxaad sawir naga siisaa annaga iyo dhegaystayaashaba hawshan aad iminka dhalinyarada afrika gaar ahaan kuwa dalka uganda ku sugan aad u qabanaysaan inta ay leeg tahay runtii hawshan walaal hore loo qabtay maaha waa markii ugu horreysay ee dhalinyaro noocana barnaamij noocana loo sameeyey dhalinyaro laba boqol oo ka badan ayaa oo soomaaliya muslim kaleba ay ku jiraan oo dadka uganda u dhashay ay ku jiraan ayaa internetka online kusoo guinaya muddaba tartan baa lagu lagu lagu lagu waday dhalinyaradii soo baxdayna maanta ayay xafladda yimaadeen gabagabada ahayd kuwaas oo siyaasad kala duwan loo siiyey wixii ay maaragtay ku guulaysteen arrintan runtii waxay la xidhiidhaa siaad la socotid madaxweynaha maraykanka president obama wuxuu yimi kenya sanadkii na dhaafay ama dee iminka bido ka horba dhamaaday sanadkaas wuxuu ku dhawaaqay in global entrepreneurshipku ama maaragtay ganacsigaas uu yahay waxyaalaha ay africa ay ku horumari doonto taas baa markaa wadamo badan oo africa ay biortigooda ama waxyaalaha ugu horeeyaba waxay geliyeen shaqa abuuriddu inay mid kamid tahay waxaana soo socotay in madaxweyne obama uu mar kale waddanka maraykanka uu ku qabto xaflad midii global entrepreneurshipkaas sanad baraysa marka waxaasoo dhan baa ganacsatada yaryari ay u diyaargaroobayaan dahabshiilla inuu ka qayb qaato xafladaha waaweyn ee entrepreneurshipka ama madaxweyne obama fikradiisii ku dhaatay ama ganacsatada kaleba ay ka qayb qaadanayaan inaanu ka qayb qaadana aad baan ugu fursannahay wax allaala wixii shaqa abuuraya wax allaala wixii samafalka ka qayb qaadanaya maadaama aanu anagu ushaqeyno dad kala duwan adduunka oo dhan kala degan farxad bay noo tahay haddaan nahay dahabshiil ka qayb qaadano marka dhalinyaradani ma dalka uganda keliya ka yimaadeen mise meelo kale oo gobolka geeska africa ama qaaradda africa ah runtii dhalinyarada tartanka waxaa loogu sameeyey internetka iyo online markaa qasab ciddii dee doonaysa waa ka qayb qaadanaysay anigu indhahayga waxaan ku arkayay dad dadka waddanka uganda u dhasho dhalinyaraha waxaan ku arkayay dad soomaali ah oo ku dhex jira waa laga yaabaa soomaali inay waddanka iyaga laftooda sharcigooda qaatay inay yihiin qaarka waa laga yaaba oo dee soo gaaray inay yihiin dad kale oo kala duwan oo dee regionka ka kala yimi markaa dee waa tartan cid walba ay ufuran tahay oo ama waddankan uganda ha noqdeen ama soomaali ha noqdeen ama dad kaleoo muslinaba ha noqdeene ay ka qayb qaadanayeen rag iyo dumarba way ka qayb qaadanayaan way fadhiyeen marka waxay xaflad si wanaagsan maaragtay loo soo qabanqaabiyey bay ahayd anagu annaguna inaan daa habshilada nahay aan safaaradda maraykanka iyo uganda arrintaa kala shaqeyno waxay noo tahay sharaf bay noo tahay gabagabadii lacag intee la-eg baa la siinayaa tusaale ahaan qofka fikrad ganacsi la yimaada muxuu ku guulaysanayaa ama guud ahaan lacagta loogu talagalay dhalinyaradaas oo kale in lagu maalgeliyo intee la-egta runtii lacag iyo iyo waxyaalo badan baaba kaba weynba lacagta waxaa ka weyn talooyin la siinayo qofka waxaa ka weyn safaaradda lafteeda oo kaalmadeeda ugeysanaya waa suurtagal even dadkaas inay waxyaalo kasii waaweyn helaan marka dadka qaar lacag way heleen qof dhalinyarada oo bacmushtarigiisi haddii lagu dhacay shan kun oo dollar helaya waa ku jira qaar aan lacag helaynin waxyaalo kale lagu taageeraya baa jira marka dhalinyaradu runtii siyaabo badan oo dhiirgelintooda waa waad ogtahay bacmushtariga qofku markuu bilaabayo riski badan baa ku jira marka qaarkood faa'iida qofku ka helaa marka qaarkood ambition buu leeyahay uu ku guulaysto marka bacmushtarigu siyaabo badan ba ku yimaada lacag oo keliyaba kuma yimaada waxaa ku yimaada dhiirigeli badan ba ku yimaada marka dee xafladda ay fadhiyaan dad bacmushtari oo aqoon leh dawladdii maraykanku ay fadhido shirkado sida dahabshil oo kale ay fadhiyaan annaga waxaan u aragnaa inay qofka dhiirigeli badan siinayso maamulaha guud ee shirkadda dahabshiil cabdirashiid maxamed siciid oo isagoo ku sugan caasimadda dalka uganda ee kambala khadka telefoonka iigu warramayey